رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر أيها الإخوة الكرام إلهي سبحانه وتعالى وحأ كتابكيس قرآنك أو كل يهي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته إلهي آيات كيس وحا كمذا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إنو إلهي نفتينا وإنيغا أبوري دمر لتسكنوا إليها سئد وحس الشام بإلهي سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة إلهي دحدينا وحو ديغي كالكعين ينحريس hataa culimmadu way isweydiiyeenoo waxaa la yidhi ilaahay mawadda muxuu u horaysiiyey gabadhu marka hore ay yar tahay ninku uu jecel yahay laakiin marka dambe ay yaro weynaato jacaylkii wuu yaraanaya waxaa imanaya mawadda kalkacayl ayaa imanaya raxma imanaya naxariis ayaa imanaya idan waa aaya min aayaati illaah guurku waa aayad ku tusinaysa calaamad ku tusinaysa ilaahay waxdaaniyadiisa subxaanahu wa tacaala zawaajku guurku waa nimcad ilaahay ilaahay waxa uu leeyahay wallaahu jacala lakum min anfusikum aswaaja ilaahay nimcooyinkiisa waxaa ka mida inuu ilaahay uu inii sameeyey dumar ilaahay inii abuuray dumar wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafada dumarkaasoo caruur iyo inii dhalaya awlaad awlaad ka sii ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka dhigay guurka min sunani alambiyaa ambiyadii ilaahay uu soo diray sunnahoogii dariiqoogii waddadoogii iyuu ilaahay ka dhigay ilaahay waxa uu yidhi walaqad arsalnaa rusula min qablik wajacalnaa lahum aswaajan waduriya nebi allow hortaa rusul baan soo dirnay buu ilaahay yidhi rusushaas waxaan u yeelnay dumar dumar bay lahaayeen dumar iyo awlaad ilaahay markuu aadam u abuuray kadibna ilaahay xaawo ayuu ilaahay abuuray aadam wuxuu u baahan yahay xaawo u baahan yahay nebigeenu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam afar shay waa min sunani almursaliin ambiyaadii ilaahay uu soo diray sunnahoogii weeyaan buu nebigu calayhi asalaatu wasalaam alxayaa xishoodka watacatur cadaraysi qofka inuu cadar marsado wasiwaak inuu cadaydo wanikaax inuu guursado waa sunnihii ambiyada ilaahay nebigu wuxuu ina amray calayhi salaatu wasalaam guurka in la fudaydiyo qofkii guursanaya in loo fudaydiyo gabadhu doonayo hadduu diin leeyahay akhlaaq leeyahay dabeecad wanaagsan uu leeyahay u fudaydiyii buu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi nebigu idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqah hadduu inii yimaado mid aada raalli ka tihiin diinkiisa iyo akhlaaqdiisa islaamkuu haystaa diinkan islaamka u diina wuu ku dhaqmaa salaadu tukadaa waa mu'min ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala waa nin dabeecad leh dabeecad wanaagsan uu gabadhiina iniga soo doonay buu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam fazawijuuh u guriya buu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa tafcaluuh haddaad sidaa ad yeeli weydaanood u fudaydin weydaanood u gurin weydaan buu idhi ninka diinta leh akhlaaqda leh takun fitnatun fi lard arlada waxaa ahaan buu nebigu yihi fitnad ayaa ahaan wa fasaadun cariid iyo fasaad weyn ayaa arladan iman doonu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam jabti baa iman ayris baa iman in hablihii la kufsadaa iman in lala baxsado oo la uureeyo ayaa iman dumarkii inay dumar guursadaan baa iman raggiina rag ay guursadaan baa iman ilaa tafcaluuh takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir waxa uu yidhi u fudaydiya buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam guurka qofkii raba u fudaydiya idan haddaba ninkii ayaa inta uu dhaqaaqo ayaa waxa uu tegayaa gabadha gurigoodii waa gurigii ay ku soo kortay waa gurigii cizahaa wa sharafahaa gurigii sharafteeda waa hooyadeed iyo aabbaheed waxay la joogto waa gurigii ay ku soo barbaartay ayuu imanayaa ninkii waxa uu leeyahay gabadhiinnii isiiya calaa kitaabi illaahi wa sunnati rasuulih kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebigaan ku guursanaya calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay sida waafaqsan ee sunnaha nebiga waafaqsan ayaan ku guursanaya ee gabadhiinnii ii xalaaleeya ayuu leeyahay ilaahay baa ka markhaatiya rasuulkiisaa ka markhaatiya mu'miniinta oo dhan baa ka markhaatiya arrintaasi waan guursanayaa gabadhiinnii xalaal baan ku rabaa gurigii ay ku soo kortay lagu soo barbaariyey hooyadeed iyo aabbaheed ay joogeen ayuu rabaa gabadhii inuu ka dhex saaro amalkeyga ididiilada ay hayso ninkan wuu cisayn doonaa ninkan wuu sharfin doonaa ninkan wuu wanaajin doonaa wuu ka farxin doonaa way liibaani doontaan naagtani ninkanaa soo doonaya way faraxsan tahay gabadhu waxay u raacaysaa gurigiisii kal asiira iyada oo maxbuusadoo kale ah la soo xidhay oo kale xaajadiisii ma inta uu ka dhammaysto ayuu ku odhanayaa waan kaa dhargee socobax mayna dulmi ahayn mayna gardaro ahayn awa cizigeegii awa sharafteedii gabadhii lagu aaminay sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo doonay miyaasaa loo geli miyaa la jejabini oo laga tegi miyaa la iska tuuri odhan waan kaa dharge idhaaf awa ballantii adkeeda laga qabtay waa kii lahaa kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga wax waafaqsan ayaan qabiltu ku guursaday gabadhiinii wa akhadna minkum miihaaqan haliida ballan adag oo adag ayuu ilaahay la galay maxaad u maleen ninka gabadha sidaa u xumeeya maalinka qiyaamaha markuu yimaado uu ilaahay isa soo hortaago mu'miniintii oo dhan ayaa ka markhaatiya ilaahay iyo rasuulkiisuna markhaati bay ka yihiin waa khatar nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la soo gaarsiiyey oo loo sheegay rag baa jiraa la yidhi rasuulkii ilaahayoo dumarkooga garaaca nebigu waxa uu yidhi wamaa ulaa'ika min khiyaarikum kuwiina wanaagsan akhyaartiina ma aha buu yidhi nebigu kuwaasi calayhi salaatu wasalaam khayrukum khayrukum liahlih wa ana khayrukum liahlii waxa uu nebigu yidhi ka iniigu khayrka badani waa ka iniigu khayrka badan ahalkiisa dhexdiisa islaantiisa markuu la joogo si wanaagsan ula dhaqmaya iyo carruurtiisa kaasa inigu khayr badan buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa ana khayrukum liahlii reerkaygana anaa inigu khayr badan buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam in reerkiisa u khayr sameeyo oo wanaag u sameeya anaa ugu khayr badan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiiskan ibnu maaja soo rogi waxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa dadka waxaa ugu iimaan buuxa buu yihi nebigu ugu iimaan weyn kuwa ugu akhlaaqda fiican wa khiyaarukum kuwiina akhyaarta ee ugu fiifiicani khiyaarukum linisaa'ihim waa kuwooga markay dumarkooga ay la joogaan fiican ee wanaagsan ee u samafala kuwaasaa ugu wanaagsan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu yidhi laa yajlid axadukum imra'atah jald alcabd midkiin ayuun garaacin haweenaydiisa siduu addoonkiisa u garaaco uma yujaamicuhaa fii aakhiri اleyl fii aakhiri اlyowm kadibna uu habeenka sakri dhexe uu dooni inuu u galmoodo ma taasaa saxa sax maaha buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam mucaamalada haweenka sidee loola dhaqmayaa taa weeyaan muxaadaradeenu haweenka sidee loola dhaqmayaa ayaddii aan ku bilownay ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa dumarku iyo guurku inuu yahay aayad min aayaat اllah wa min aayaatihi an khalaqa lakum sida aayadda qur'aanka aada u ixtiraamtid naagtuna waa aayad qur'aan oo ixtiraam waa aayad manduura oo la arkayo aayadda qur'aanka ee la akhriyo waa aayad la akhriyo oo ilaahay kuu dhowaynaysa waa hadalkii ilaahay hayra makhluuq haweenaydu iyadna waa aayad waa calaamad ilaahay uu jirsiiyey ilaahay waxdaaniyadiisa ku tusinaysa oo la arkayo oo ku ag socota ku cibro qaado ixtiraam maxaad u dili maxaad u garaaci maxaad u ahaanaysan maxaad u ceebayn mayna hooyadaa oo kale ahayn walaashaa oo kale mayna ahayn haweenaydaada oo kale mayna ahayn maxaa naagaha loo dili ilaahay idan wuxuu ka soo qaaday aayad qur'aan ayuu ku tilmaamay haweenaydu waa ammaanad ninka loo dhiibay qowlkiisa waa inuu u wanaajiyo carabkiisa waa inuu u wanaajiyo ficilkiisa waa inuu u wanaajiyo ilaahay waxa uu leeyahay wacaashiruuhunna bilmacruuf kula mucaasharooda alcishra waxaa la yidhaahdaa almukhaalata almucaayasha inaad qofkii kula noolaatid nolol waad la socotaa waad la jiiftaa waad la fadhidaa inaad kula noolaatid qofka bilmacruuf wanaag wanaag aad kula noolaatid mucaayasha taasuu ilahay le wacaashiruuhunna dumarka kula mucaasharooda kula noolaada bilmacruuf wanaag buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waa nacay maaha qadiyadu haweenayda waa nacay waan karhay ma ah ilaahay waxa uu leeyahay fain karihtumuuhunna haddaad karahdaan dumarka facasaa an takrahuu shay-an waxaa laga yaabaa buu ilaahay yidhi inaad shay karahdaan wayajcal allahu fiihi khayran kaiira oo shayga aad karahdeena ilaahay uu ku sugo uu ku abuuro khayr fara badan uu ilaahay kuu geliyo awlaad duriyad liibaan ay kuu noqoto sabab inaad jannada ilaahay aad geshid waa haweenaydii maxaad u karhi in kunta takrahu haddaad ku karhaysid sifad aad leedahay dabeecaddaasay leedahay dabeecadaheega kaleba eeg gebigeygu ma xumaanba gebigeygu may laaqan tahay gebigeygu ma naag xunbaa sifo xun hadday leedahay sifo wanaagsan bay leedahay wuxuu yidhi nebigeenu sala allahu calayhi wasalam laa yafraku mu'minun mu'mina nin mu'mini ma naco naag mu'minada ma naco buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam in kariha minha khuluqa hadduu dabeecad uu ku naco buu yidhi nebigu radiya minha khuluqan aakhar dabeecad kalaa ku sugan oo ku jeclaan kara buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam sifadan xun ay ku sugan tahay adiga macallin u ah edbi ka saar si ixtiraam leh si wanaagsan wax u bar laakiin wanaaggeega eeg khayrkeega eeg nimcadda ilaahay uu siiyey eeg ayaa buuxa ayuha alikhwa adigana naagtu sifadaasay leedahay xumaantaasay leedahay adigu ma kaamil baad tahay miyaad buuxdaa ma kaamil baad tahay ma waxaad doonaysaa inay toosnaato weligeed oyna khaldamin ma waxaad doonaysaa inay ku aqbasho oy marna ayna ku khilaafin baad rabtaa ayaa laga heli karaa taas nebigu waxa uu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam istawsuu biالnisaa'i faina almar'ata khuliqat min dilac naagta waxaa laga abuuray buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam feedh baa laga abuuray wa ina acwaja shayin fi dilaci aclaah feedha meesha sare ee qaloocda ayaa laga abuuray buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam fain dahabta tuqiimu haddii aad doontid inaad toosisid faadh waan toosin aad tidhaahdid kasarta waad kala jabid buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam feer qaloocda khalad waa laga heli xumaan waa laga heli haddii aad tidhahdid weligeed way toosnaan khaldami mayso kasartaha waad kala jebini ma toosin karaysid khalad waa laga heli sida adigaba khalad lagaaga helayo wain taraktahu lam yazal acwaj haddaad ku daysid sidaana sidaasu u qaloocnaan buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam riwaayo kale waxaa ahayd almar'u kadilici haweenaydu waa sida feedh oo kale ayuu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ma buuxsamayso ma wala toosayso boqolkiiba boqol ka heli maysid waxaa la rabaa inaad u sabirtid inaad u dulqaadatid baa la rabaa salafu haadihi اlumma waa u dulqaadan jireen waa u adkaysanayeen waa bashar khalad wuu ka iman uu ka dhici khalad gef way gefi kartaa nin baa u yimid cumar ibnu khadaab radia allaahu canh haweenaydiisuu ku soo dacwiyaya way dhibtay cumar albaabku aqalkii cumar buu yimid albaabku isa soo taagay wuxuu sugayaa cumar intuu soo baxayo wuxuu maqlayba cumar ibnu khadaab oo haweenaydiisi ay ku dhawaaqayso oy la doodayso ayuu maqlay cumarna wuu aaminsan yahay cajiib buu yidhi cumar baan rabaa rabay inaan ku soo dacwiyo isagii waa lagu qayliyayaa wuu iska noqday isaga oo sii socdu cumar soo baxay waxa uu lahaa ninkaasi cumar isaga oo quwaddaa leh oo amiiruulmu'miniina ayaa lagu dhawaaqayaa miskiinkaygan haweenayda inay gu dhawaaqdo waaba xaqayga cumar baa arkay isaga oo sii socda oo u yeedhay war balkaalay maa xaajatuka ayuha arajul ninow arrinta aad u socotay maxay ahayd buu cumar ku yidhi waxau yidhi yaa amiira almu'miniin waxaan u imid ji'tu ashkuu ilayka suu'a khuluqi imra'ati islaantayda oo dabeecad xun ayaan rabay inaan kugu soo dacwiyan ku idhaahdo igala hadal iyo carabka sida igu taagayso markaan isa soo taagay de adiga hore waxaan maqlay cumarow haweenaydaadii oo kula buuqaysa oo kula doodaysa ayaan maqlay cumar waxa uu yidhi war idhegayso yaa akhi wax badan ba iyadba ay ii samaysay oo wanaaga innahaa la tabaakhatu liطacaami waa ta cuntada ii samaysay ceeshka ii dubta khabaazatun likhubsi hasaalatun lihiyaabi dharkayga iyadaa ii maydha murdicatun liwaladi wiilkayga iyadaa naaska ii nuujisa intaasoo dhamma waajib buu ku yahay iyada may waajibku ma aha waxaasoo dhan waa ii samaysay weliba waan u galmoodaa oo xaaraanta kaga fogaadaa intaasoo dhan bay ii dulqaadatay in yar maana u dulqaadanin anugu in yar maana ku sabrayn dhibaatadeeda mayna arrintaasoo dhan iga hayn ninkii waxau ihi wa ana kadaalik waxaasoo dhan ba iga haysaa cumar waxa uu yidhi u dulqaada haddaba yaa akhi fa innamaa hiya muddatun yasiira waa mudayar waa mudayar waa waqti yar u dulqaado boqolkiiba boqol toosnaani mayso haweenaydaadu way khaldami kartaa u dulqaada buu yidhi geed goba oo muro ku siinaya gob oon qodax lahayn maa la arkay lama arag qodax buu leeyahay u dulqaado murahana ka guro nebi nuux waa nebi ilaahay iyo haweenaydiisii maxaa soo kala dhex maray nebi luut iyo haweenaydiisi dhib badan bay ku hayeen kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa labadii nebi bay dhibeen nebi luut iyo nebi nuuxba dumarkoogii baa dhibay bal nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed oo ahaa khayru khalqi illaah dumarkiisii baa u tashaday meel bay fadhiisteen oo way nebigii bay ku garifeen oy diideen waa kii ilaahay lahaa casaa rabbuhu in طallaqakunna an yubdilahu aswaajan khayra minkuna nebigu hadduu ini furo ilaahay waxa uu mudan yahay inuu inigu bedilo dumar kale oo muslimaada oo mu'minaada oo qaanitaata oo taa'ibaada oo caabidaada oo wanaagsan oo cibaado badan oo ayuu ilahay inigu bedeli haddaad ka tagtaan oo nebiga aad u heshiisaan ilaahay baa la jira nebigiisa oo rasuulkiisa waxaa la jira malaa'igtiisaa la jirta nebiga haw tashanina ayaa lagu yihi dumarkii dumarkii nebiga calayhi waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam idan maxaad ugu sabrin adugu haweenaydaada nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha ayuu eegay waxa uu ku yidhi innii la acrifu qadabaki wa ridaaki caaishaay markaad cadhootid iyo marka aad raali tahay waan kala aqaanaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaad ii cadhoonaysid iyo markaad raalli iga tahay waan kala garanayaa waa nebi moxamed haweenaydiisii caaisha ayaa u cadhoota nebigu le markaad ii xanaagsan tahayna waan garanayaa markaad raalli iga tahayna waan garanayaa waxay tihi wa kayfa tacrifu sidaad u garanaysaa rasuulka ilaahayow waxa uu nebigu yidhi markaad raali tahay waxaad tidhaahdaa shay markaad diidaysid laa wa ilaaha muxamed may sidaa ma ah ilaaha waxaan ku dhaaranayaa nebi moxamed abuure markaad raaliga tahay magacaygaa hadal qaada wa ilaaha muxamed markaad cadhoonaysidna waxaad tidhaahdaa laa wa ilaaha ibraahim ilaaha nebi ibraahim nebi maxamed ma sheegayso markay cadhaysan tahay nebi ibraahim ilaaha abuuraan ku dhaarte maba maba hadal qaadid haabay tihi sadaqta yaa rasuul allah run baad sheegtay inamaa ahjuru ismak magacaagaan iska daaya marka markaan xanaaqsanahay rasuulka ilaahayo waa nebigi ilaahay waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam magaciisa diidaysaa inay hadal qaado markay xanaaqsan tahay nebigu wuu la dhaqmay haddana qaarkood markay xanaaqaan way kaga tegayaan nebiga guriga aabbaheed bay iska tegaysa saasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa waa ku sabri jiray waa u dulqaadan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha xadiis riwaaya nebigu guriga caaisha ayuu joogay mid dumarkiisii ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u soo dirtay weel cuntaa ku jirta waxay tii rasuulkii ilaaha loo geeyo qaar asxaabta meesha jooga addoon baa wada khaadimkii nebigu u keeno waxa uu yidhi haweenaydaadii hiblaayo ayaa rasuulkii ilaahayo cuntada kuu soo dirtay waa guriga ayo waa guriga caaisha ayaa la joogaa caaisha waa yaro hinaastay weelkiibay qabatoo dhulkay ku dhufatay way kala jebisay maxaad u malay qaar asxaabta meesha taaganoo arkaya dhulkay ku dhufatay nebigu muu laalaabto ilkaa ka guray may calayhi salaatu wasalaam wuu qoslay nebigu weelkii baa kala jabay cuntadiina way daadatay nebigu intuu garabkayga u garaacay ayaa nebigu waxau yidhi haarat ummukum haarat ummukum hooyadiin waa hinaastay hooyadiin waa hinaastay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuu foorsaday nebigu weelkii jabay ayuu isku ururiyey cuntadii yareed buu ku dulguray wuxuu yidhi sug buu ku yidhi ki yaraa guduhu galoo weel buu soo qaaday aabaqu biabaq sixinadaad ka jebisay sixin baa loogu kafalaya buu nebigu yidhi alayhi salatu wasalaam ugee buu yidhi orda ugee isagoo qoslaya nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaad u malayn haweenaydaad hadda maanta weelka kala jebiso jaarka ayaa dhagaha qabsanay qaylada ka baxaysa guriga feedhka iyo laagga iyo dhawaaqa iyo carruurta iyo wax oo dhan ba isla wada dhawaaqay waa nebi moxamed oo kaa khayr badnaa calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa le haarat ummukum haarat ummukum xataa hadda haweenaydaadu kugu hinaasto way ku jecesha haddaad dal lagaa gelayn oon lagugu hinaasayn yani laguma jeclay ka dhigan tahay waa jacayl ay ku jeceshahay haweenaydaadu waxay kugu hinaasayso adna fahan haweenaydaada habkaad ula dhaqmi lahayd fahan markaasoo kale habkaad ula dhaqmi markay xanaaqdo sidaad ula dhaqmi lahayd markay aamusan tahay sidaad ula dhaqmi lahayd haween yacni mushkiladda ina haysata maanta waa maxay ninku gurigiisa marka uu yimaado waa dictatori lugtu lugta du saaraya haweenaydii miskiintii uur bay leedahay dharbay maydhaysaa sheekeedu ma joogto carruurtii waa meesha wala yaacaysa qayli iyo rabshad cuntadiiba dhinac ka samaynaysa wuu soo gelayaa isagoo sigaar cabaya lugta lugta du saaraya naa koob shaahkeen inuu kaco madbaha uu shaah soo shubta ma karayo waa caajis waa kaslaan inuu haweenadiisa uu la shaqeeyo ma karayo inuu madbaha galo cuntada sameeyo ma karayo lugta lugta du saarayaa koobka shaaha ama koobka biyaha hadday ula soo ordi weydo waxa ka dhaca waa loo joogi aqalkaasi finifinin buu kala boodi nebi moxamed miyaa maad ka fadli badan tahay moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay tihi caaisha nebigu markuu gurigiisa u yimaado kaana fii mihnati ahli ahalkiisuu la shaqayn jiray wuu fiiqan jiray nebigu maraduu tolon jiray neefkiisuu ka lasan jiray kabihiisu hagaagsan jiray nebi moxamed weeyaan calayhi salaatu wasalaam waxa gurigiisa sidaa xasan iyo xuseen carruurtu awooga u ah ayuu u gurguuran jiray nebigu carabka usoo saarayay wuu la ciyaarayy wuu qaban jiray dhabtu ku qaban jiray way ku kaasi jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam aabbuu ahaa nebigu sagaal qoys ama ilaa saddex iyo toban qoys ayuu nebigu ku dhex nool yahay oy tani hinaasaysaa tani cadhoonaysaa tani weel kala jabinaysaa oo nebigu waxba uuna haysanoo faqiir u yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u adkaysanaya intaasoo dhan adna mid quraataad ka cabaadaysaa ood jaarkii la wareerisay oo dadkii la wareerisay ood carruurtii u bedeshay ma sax baa sax ma ah habka dumarka loola dhaqmo badow baan ka nahay waxaan ka garanayna male kari maayo haweenadiis inuu ku yidhaahdo waan ku jecelahay xabiibi yacni intuuna soo guursan ka hor waan ku jecelahay buu ku wareeriyey mar hadduu guursaday khalaas waan ku jecelahay m mar kelmadda waan ku jecelahay abadan way adag tahay inuu yidhaahdo waan ku jecelahay kari maayo la kaftami maayo la ciyaari maayo haweenadiis kari maayo intuu qacanta u qabto inuu haweenaydiisa ula yaro shirshiro oo meelaha badda agteeda u geeyo oo la soo socodsiiyo oo carruurtiisa intuu qacanta qabto oo yaro soo socodsiiyo hawadaa miskiinta intuu keenay buu aqalka ku xidhay wuu iska jaategay isaguna suuqiisuu iska galay meeshaasay aqalka kambarhkii hordhigatay carruurtii iyo isla wareersan yihiin wuu soo geli rabshada warba umaba hayo soo geli maayo ohan maayo waan ku jecelahay caaweyaro labisano soo yaro shirshirno hawada ha soo qaadano aan soo soo soconno ma karayo abadan ma karayo taa isku kari maayo televisionku furan naag buu arkay qurux badan oo timaheega la xayaysiinayo ama shaambooga la xayaysiinayo baasha socota daawan quruxdeeda iyadana miskiinta xaggana leedaha hade aniga iga qurux badanta waxay yidhaahdaan culummadu waxay yidhaahdaan halla yani haweenaydaada haddaad mar ag fadhidid laa tamdax imra'a haweenay kale ha ammaanin walow kaanat ummak xataa hooyada hadday tahay hooyada xataa hadday tahay hooyaday qurux badan tahay dee anma qurux badnima ka oran hooyada cuntadeeda macaanida dee cuntadeeda ma macaanay ka oran ha ammaanin teeda ammaan obobobobo xabiibi toobkan aad xidhan tahay qurux badana fiicana adiga toobka qurxiyey dhe adiga toobka qurxiyey adiga yani waa inaad haweenayda aad ammaantid ayaa la rabaa waxa weeyaan waa habka loola dhaqmo inku badow baan nahay runtii ma naqaano bes hadduu guursaday uu qacanta qabsani maayo la kaftami maayo la ciyaari maayo la soconi maayo inuu soo socodsiiyo uu wax soo daawadsiiyo u soo argsiiyo oo magaalada qaar badan maba yaqaanaanba jabuuti dumar badanoo reer balbalaa jabuuti maba yaqaanaanba waa xaqiiqa waxa weligeed xagganuu ku guursaday xaggu may joogtaa way ag fadhidaa aqalkii may ku jirtaa waa waa sidaasi ku noosha nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam siduu dumarkiisa ula noolaa ula dhaqmi jiray caaisha radia allahu canha ina yar bay ahayd caaisha waxay tidhi caaisha waxaan maqlay qaar xabasha xabashiya ayaa yimid way ciyaarayaan waa maali yowma cashuura weeyaan way ciyaarayaanoo murjinay haystaan oo boodboodayaanoo qayladooda iyo rabshadoodaan maqlay bay tihi caaisha nebigu wuxuu igu yidhi atuxibiinii an taraa lacibahum ma doonaysaa inaad aragtid sa u ciyaaraan haa baan idhi nebigu waxa uu yidhi soo kaxeeya waa la yimid kooxdii idileed baa timid waa masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la ciyaarayaa u boodboodayaan murjinadoodii iyo iska haystaan seefahoogii waxay tidhi caaisha nebigu calayhi salaatu wasalaam albaabkii buu istaagay albaabka fardadii albaabku qabsaday anna waan istaba taagay garhkaygaan ku qabtay garabkii nebiga oon ku dul eegayaa meesha waan daawanayaa markaasaa nebigu uu yidhi duunakum yaa bani arfada ciyaara ciyaara ciyaara buu ku yidhi kowii way boodboodayeen marka ciyaarayeen markaasuu nebigu ku yidhi ashabicti ma dharigtay ma daawatay xasbukii ma kugu filantahay intaas may bay tiri ii kaadi mar labaad ii kaadi mar saddexaad ii kaadi yaa caaisha xasbukii ma kugu filantahay intaas ma daawatay waa rasuulkii ilaahay calayhi salaatu wasalaam ayay ag joogtaa ma daawanaysa ciyaarta ma dharigtay ma daawatay markaase waxay tidhi nacam rasuulkiiya khalaas way ii gaadhi hadda waan daawaday si macaan baan u daawaday nebigu wuxuu khalaas kala taga nebigu waxa uu yidhi akmalu lmu'miniin iimaanan mu'miniinta waxaa ugu iimaan weyn axsanuhum khuluqa ka dabeecadda fiican wa altafuhum biahlih u dhibrinta badan reerkiis reerkiisa marka la jooga u shaqeeya ee la shaqeeya ee la kaftama ee la nool kaas ayaa ugu khayr badan buuhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam u fiirso nebigu calayhi الsalaatu wasalaam habka uu la dhaqmayay dumarkiis caaishaad aragteen iminkana caaisha iyo haweene kale sawda u fiirso caaisha radia allahu canha waxay tidhi waxaan u imid nebiga calayhi salaatu wasalaam waa guriga caaishaa la jooga sawdaa timid waa haweenaydii kale nebiga calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay u soo samaysay nebiga cunta usoo alayhi salaatu wasalaam habka uu la dhaqmayay dumarkiis caaishaad aragteen iminkana caaisha iyo haweene kale sawda u fiirso caaisha radia allahu canha waxay tidhi waxaan u imid nebiga calayhi salaatu wasalaam waa guriga caaishaa la jooga sawdaa timid waa haweenaydii kale nebiga calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay u soo samaysay nebiga cunta u soo samaysay sixin bay ugu keentay cunbay tihi rasuulka ilaahayo sawda eegto waxay tidhi sawda adna cuntada cun la cun rasuulka ilaah sawda waxay tidhi may ma cunayo caaishaa tihi waad cun iyo cun ma cunayo bay tihi waxay waa nebigaa dhex fadhiya calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi wallaahi la aldakhanna wajhak wallaahi haddaad cuni weydid cuntadaasaan wejiga kugu masixi waa nebigaa la dhex jooga nebigaa dhex jooga calayhi salaatu wasalaam may bay tiri ma cunayo nebigu waxau yidhi ha bilow way qaaday cuntadii bay qaaday wejigay ugu masaxday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam meeshu jooga qosol buu ku dhuftay nebigu wuu qoslay nebigu qacantuu qabtay sawdana ugu masax buu yidhi adna ildakhi wajha wejiga ugu masax way qaaday adna cuntadii madaxa ugu masaxday nebigu wuu qoslay calayhi salaatu wasalaam labadood tanna wuu qoslay tanna wuu qoslay raashinka iyo ka oole ayuu cumar ibnu khataab oo socda ayaa yimid daah yar baa udhexeeya nebigaa yidhi yaa cabdallah yaa cabdallah ukaadi ukaadi addoonka ilaahay waa soo gelin wuxuu u malaynaya inu inuu soo gelayo ukaadi ukaadi nebigu wuxuu uhi qumaa faksila wajuhakuma kaco wejiga iska maydha dhaqaaqa wejiga iska maydha buu yidhi nebigu calayhi salatu iyunu cumarina arkin inikoo sidane habku nebigu ula dhaqmaya u fiirso waa haweenkiisii way hinaaseen tanna way cun cuni maayo cuntada tan way qaada ku masax tanna nebigu wuu qoslaya si wanaagsan dhexdooduu raaligeliyey waa muxamed sala allahu calayhi wasalam miskiintan hadda yara hinaasto aqalka kuu joogta wallaahi ili ilig baa u ordi iligana jabay kan kalaa jabay way hinaastay xalay meel baa burnayd waa khalad waxaas waxaa waajiba inuu qofku barto haweenadiisa habkeebuu ula dhaqmaya haweenkaaga sidaad ula dhaqmi maanta haddii la arko nin sheekho haweenadiisa la beratamaya maxaa la odhan u waasha sheekhi maskaxduu dhigay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam safar iyaka oo ku jira safar siduu ula dhaqmayo nebigu haweenkiisa safar iyada oo lagu jiro caaisha inan yar bay ahayd oo fudud markaa waxay tidhi lam axmil laxm hilib badan ma lihi maa naaxin ayuu nebigu asxaabtu la socdaa ayuu caaisho eegay inuu la dhaqmi doonay wayla caysan tahay caaisha asxaabtu nebigu ku yidhi taqadamuu taqadamuu horow dhaqaaqa horow dhaqaaqa hana soo egin horo socdu nebigu yidhi caaishuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam tacaali usaabiqik kaalan kula beratame waayahay bay tidhi saxaabta hore u dhaqaaquu nebigu ku yidhi waxay tidhi caaisha fa saabaqtu nebigaan la beratamay fa sabaqtuhu calaa rijlii lugahan kaga badiyey yani lugahayga ayaan kaga badiyey tiri nebiga waan ka badiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu arrintaa wuu haystaa niyaddu ku haystaa waxay tidhi mar dambe beri dambe oon hilib yeesho oon yaro naaxay oon safar ku jirno ayuu asxaabta ku yidhi taqadamuu aroo socda tiibuu raba inuu nebigu ka soo jarto calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay tihi anugu waan iska iloobayba arrintii tii berigii markaasaa wuxuu igu yidhi kaala yeelo berata waxay tihi waan naaxay markaa markaasa waxaan ku kayfa usaabiquka ya rasuula allah wa ana calaa hadihi alxaal sidaan ku suganaha adiga arkaya rasul sen kuula beratami may buu yihi tafcaliin waad yeeli waad ila beratamaysaa waxay tidhi fasaabaqtuh waan la beratamay fasabaqanii nebigu waa ila beratamay waa iga bediyey fajacala yadxak nebigu wuu qoslayay calayhi salaatu wasalam u faraxsanaa waan kaa bediyey markaasuu nebigu yihi haadihi bitilka tan iyo tii isku masax aanbaartu xabad iyo xabad yani waxba iguma lihid caaishay adna mar baad iga badisay adna mar baan kaa badiyey ayuu yihi nebigu calayhi salam da'diisu waa imise marka ma taqaanaa waa dhowr iyo konton jir weeye nebigu dhowr iyo konton jir waa nebi moxamed xadiisku waa saxiix imaam axmed baa soo wariyey wuu la beratamay haweenkiisuu la beratamayey calayhi salaatu wasalam waa habkuu la dhaqmayay nebigu calayhi salam caajis oday meel fadhiyo oo ma ahay nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu hataa asxaabtiisa uu ku boorin jiray war haweenaydaada maad la kaftantid maad la ciyaartid saasuu ohan jiray nebigu wuxuu arkay saxaabigii jaabir jaabir ibni cabdillaahi ayuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam aabbihii baa dhintay toddoba hablood buu ka tegey jaabir buu ku yihi kori hablaha waan kaaga tegay anigu khalaas wuu dhintay jaabir wuu guursaday laakiin haweeney carmaliya ayuu guursaday yaro weyn nebigu ku hor yimid isagoo oo cadarku ka carfayo udgoon nebigaa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam tasawajta yaa jaabir jaabiru maad guursatay haa buu yidhi yaa rasuul allah waan guursaday nebigu waxau ku yidhi abikran am sayiban mayna yaroo bikra ayaad guursatay mise naagweyno carmaliya may buu yidhi rasuul allah bal sayiban mid carmaliyaan guursaday buu rasuul allah nebigu waxaa yidhi fahallaa jaariyatan tulaacibuhaa wa tulaacibuk maad inan yar guursatid ood la ciyaartid idna kula ciyaarta daawo tulaacibuhaa aad la ciyaartid idna kula ciyaarta wa tudaaxikuhaa aad ku qoslisid idna kaa qoslisa islaam weyno aad la ciyaari karayn ood ka xishoonaysid ma aha inan yar inan yar yani nebigu sidoo ula dhaqmaya u fiirso yani inan yar ood la kaftami kartid oo kula kaftami karta loo orti karti maad guursatid buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam yani taasi ma aha yani uma jeedno dumarka waaweyn carmadi nebiga dumarkiisa waxay u badnaayeen carmaliba u badnaayeen uma jeedno laakiin bikirta ayaa awla ah waxaan idhi buu yihi rasuulkii ilaahayow aabbahay cabdilaahi ayaa tegey oo dhintay hablo badan buu ka tegey inan yar haddaan guursado daya kumay ka mid noqon marka haweene weyn baan u guursaday si ay hablaha u koriso nebigu waxa uu yihi baaraka allahu lak allah kuu barakeeyo xadiiskana imaam bukhaari baa soo wariyey habkaasaa dumarka loola dhaqmaa yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam habkaas ayuu xataa asxaabtiisa beri jiray xataa nebigu wuxuu inoo sheegay luqmada ninka uu haweenadiisa afka u gelinayo sadaqad baa ugu jirta nin baa maanta intuu beriisar qaado islaanta oran bal afka kala qaad ku geliye ama fur yar intuu afka kala qaad xabiibi afkan kuu geliye ma odhanayo oo maanta see tahay odhan liannu kamay arag marba isagoo afka waxu gelinaya kamay arag ama malqacadda intuu soo daro ho xabiibi aydna u gelinayso nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam xata luqma tarfacuhaa ilaa fii imra'atik xataa luqmada aad kor u qaaday sideed haweenadaada aad afka u gelinaysa yidhi nebigu sadaqad baa kugu jirta calayhi salaatu wasalaam eeg ilaa nebigu xagguu ina baray calayhi salaatu wasalaam haweenadiisii isagoo la jooga ayuu ku yidhi hilib hoo haween nebigu calayhi salaatu wasalaam hilibkii bay qaaday way goosatay wuu ka qaaday nebigu markaasuu rogay meeshii ay ka goosatay ay afka saartay ayuu nebigu afka saaray calayhi salaatu wasalaam xud yani waa jacayl koob buu u dhiibay way cabtay adugu waad ka daadi lahayd ma nebigu calayhi salaat meesha afka saartay ayuu soo wareejiyey markaasuu afka saaray isaguna wuxuu tusayaa inuu jecel yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu jecel yahay ayuu tusayaa nebiga markay ag joogaan dumarku way iska faraxsanaayeen way iska qosqoslayeen nebiga waa nebi moxamed waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam odaygu markuu gurigiisa uu soo galo waa la wala aamuso innaka odayga islaamtu aamusi ciyaarku ciyaartii bay dayn waxaa soo galay waa dictaatorigii weynaa baa soo galay aqalka waxaa laga yaabaa inuu meel meel u laago qof qof inuu laago wala soo salaamu calaykum baa lagu soo galaa guriga si ixtiraam leh caruurtaada waa aabbaad u tahay waa lala ciyaara haweenaydaada gurigaaga waa la shaqaystaa maradaada waala sariirtaada waa la hagaajistaa nebi maxamed ku dayo calayhi salaatu wasalaam gurigiisa markuu joogo dumarku way la hahadlayeen way la qosqoslayeen way la faraxsaneen dhabtuu kaga seexan jiray nebigu dhabta ayuu caaisho kaga seexan jiray xataa iyadoo hayd leh dhiiggii caadada leh ayuu dhabteeda ku seexan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam haweenaydiis iyadoo isaga oo dhabta kaga jiifa ayay madaxa u taataabanaysa uu ka helaya nebigu madaxa madaxa markaase haweene kale la hadashay markaasay madaxii joojisay ayay usi salaaxayso way la hadla haweenayda kale la hadlaysaa markaasuu nebigu yihi qacanta lagama hadlay afka laga hadlay wad calayhi salaatu wasalaam qacanta wad afkana ka hadal yani waa habkuu la dhaqmayay nebigu habka uu la dhaqmaya weyn calayhi salaatu wasalaam hadal isaga oo nebigu dumar uu la joogo reer quraysha dumarkiisii ku jiraan riwaayada qaarkood waxay lein waa dumarkiisii bay ahaayeen uu la hadlayo nebigu sheekaynayo ay su-aala weydiinayaan oo ku qeeqeerayaan oo dhawaaqayaan oo qaarkood xijaabka ku yaro dhacay oo qaarkood oo ayuu cumara baabka soo taagay cumar nin weyn buu ahaa laga haybaysto quwad badan buu ahaa radi allahu canhu nebi allo ma soo galaa buu yidhi nebigaa yidhi soo gal dhaq dumarkii maradiiba wala adkaysteen waa la wala amsay waa la wala foorsaday nebigu wuu qoslay calayhi salaatu wasalaam meeshii waa khushuuc baa ka muuqata waa la wala degan yahay nebigaa qoslay markaasaa waxa u yidhi adxaka allahu sinaka biabii wa ummii ya rasuula allah ma aladii adxakak rasuulkii ilaahayow maxaa kaa qosliyey hooyaday aabbaha lagu furay maxaa kaa qosliyey yaa xabiib allah maxaad u qosashay nebigu wuxuu yihi waxaan la yaabay dumarkani ag fadhiyaan ka yaabay way qayliyayeen oo rabshad oo buuq baa jiray meesha markay codkaagii ay maqleen xijaabkiiba wala baratamona waa wala aamuseen way kaa haybaysteen cumar waxa uu yidhi yaa rasuula allah adigaa u xaq mudan in lagaa haybaysto dumarkiiba ego wuxuu ihi yaa caduwaati anfusihin cadow yahu anigana maad iga haybaysanaysaan rasuulka ilaahayna kama haybaysanaysaan haweeney baa sare kacda waxay tihi nacam anta afad wa aqladu min annabiy aduu waad qallabsantao waad ka ingegsan tahay nebiga ilaahay waa farxaano waa qoslaa oo waad qallabsan tahay aduu cumarow waad adag tahay nebigu intuu qoslay ayuu cumar eegay waxa uu yidhi ya bna alkhaaab ina khataabow waaladii nafsii biyadih ilaahay baan ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartay maa laqiyaka shayطaanu saalikan fajan ilaa salaka fajan hayra fajik wadda ma qaadid buu nebigu yidhi cumarow ilaa haddaad qaadid shaydaanku waddada kale u orda u kaa baxsadaa shaydaanka kaa baxsadaa riwaayo kale waxaa ahayd waxaan arkaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innii la anduru ilaa shayaaiini اljin wاlins shayaaiinta insiga iyo jinkuba qad faruu min cumar cumar bay ka baxsadaan buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni maxaan ka fahmaynaa xadiid nebigu markuu dumarkiisa uu la joogo xataa bacda saxaaba cumar oo kale way ka haybaysan jireen dumarku laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam way la qoslaysaa way la fadhidaa way la calayhi salaatu wasalaam waa u ogolaan jiray nebigu caaisha oo kale inay gurigeyga ay ku dhex ciyaarto ina yar bay ahayd cagada yaroo lagu ciyaaray iyo wax yaroo lagu ciyaaro ayay keeni jirtay hablaa u iman jiray nebi caaisha hablaa u iman jiray guriga nebiga iman jireen calayhi salaatu wasalaam markay nebiga arkaan ayay isqarin jireen markaasuu odhan jiray u doona mararka qaarkood markay iman waayaan wuxuu odhan jiray ordo hablo yaraa u doona hablo yaroo la ciyaara la ciyaara caaisha ayuu odhan jiray qosqoslo oo ka qosliyo la ciyaaro oo nebiguna gudihiisu iska gelaya idna xaggaas iska mararka qaarkood waa loo ogol yahay inay iska haween ayara nefisto inay isagoo aan u fadhida maaha maanta oo dhan is eegtaanu waa loo ogol yahay caaishaa la weydiiyey dabeecadda nebiga ka warran baa la yidhi waxay tidhi lam yakun faaxishan nebigu ma xumayn nin xun ma ahayn walaa sakhaaban mid qalqeeliye oo rabshad badanna ma ahayn suuqyaasha ku qalqeeliya xumaan haddii lagu sameeyo xumaan nebiga kuma abaalmarinin qofka yacfu wayasfax waa u dulqaadanaya waa iska saamaxaya nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka waa iska saamaxay waxay tidhi um lmuminiin caaisha maa daraba rasuulu اllahi biyadihi imra'atan qad nebigu qacanta haweeney umuu qaadin ninka haweenaydiisa garaacayo u fiirso xadiiska nebiga haweeney nebigu qacan umuu qaadin weligii weligii nebigu calayhi الsalaatu wasalaam walaa khaadiman walaa mid u shaqeeya qacanta ma qaadin haweenkeena maanta waxaa jira mid subaxdii mar buu sii feedhaa habeenkiina wuu sii feedhaa gebiga hadduu feedhi waayo iyadaaba iyadaaba u baahanba wayba doonaysaa way la baratay siduu usii feeraya usoo feerhayay walaa daraba shay-an qad ilaa an yujaahida fii sabiili اllah waddada ilaahay markuu u jihaatamayay maahee waxba qacanta uma qaadi jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha sidaa le weligii nebigu haweeney ma dhirbaaxin ma feedhin waxba wuu naseexan jiray wuu u qosli jiray nebigu isagaa shayga qabsan jiray nebigu isagaa qabsan jiray u dhaqaaqi jiray haweenadaada waxaa ka doonaysid inay kuu qabato adna waa lagaa doonaya inaad u qabatid ilaahay waxa uu leeyahay walahunna milu اladii calayhina bilmacruuf macruufka laga rabo dumarka inay odayaashooda ay u sameeyaan odayaashana waa laga rabaa inay dumarkooga u sameeyaan ilahay baa yidhi ibnu cabaas saxaabi jaliileh caalimah ayuu ahaa saxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam ragga ugu cilmiga badan ibnu cabaas dadku waxay uga iman jireen magaalooyinka oo loo iman jiray ibnu cabaas si wax looga soo qaato oo looga soo faa'idaysto waxay arkeen maalin ibnu cabaasoo muraayis horhaya oo feedhanaya waa la yaabay ya ibnu cabaas dadku waxay kaaga yimaadaan xaggee cilmigaagaa la soo doontaa saxaabta rasuulka kuwa ugu fadliga badan baa tahay man murayd baad soo dhigtood feedhanaysaa adiguna ibnu cabaas waxa uu yidhi u fiirso waxa uu yidhi innii la uxibu an atazayana liimra'atii kamaa uxibu an tatazayana lii waxaan isku qurxinayaa buu yidhi ibnu cabaas haweenadayda islaamtaydaan isku qurxinayaa sida iyadaba aan u jeclahay inay isku kay qurxiso inay uunsi timahayga maydho ay ishagaajiso isqurxiso udgoonkaan anna sidaas si leeg ayaan isuu qorxinayaa buuri haweenadayda yani waxa weeyaan aayadda qur-aanku fahmay walahunna milu aladii calayhina bilmacruuf adiga oo dhididku kaa daadanayo oo qurmuun oo inaad haweenaydaada ag tegtid ma waa iska meermeedho oo snadiifi oo haweenaydaada la fadhiiso marka yaxya ibn cabdiraxmaan alxandali ayaa waxa uu yidhi waxaan u imid muxamed ibn alxanafiya raggii waaweynaaye taabiciinta mid ka mida caalima ayaan u imid gurigaan ugu yimid oo ii soo baxay isaga oo maro cas huwan waa nin sheekha oo caalima isaga oo maro wata cas oo qurux badan oo garhkiisa cadarka uu ka daadaadanayo cadar aada u udgoon markaasaan ku yidhi waan maxaa ku helay sheekhana wa inahunna y dharkanna iyadaa ii xidhay haweenadaydu oo iyadaa iskale yacni waa dhar qurux badanoo markaan la joogi iyo waxa ayaan xidhaa quruxda iyo udguunka aan ka rabna iyada ayay annakana naga rabaan inaan isku qorxinno cadarkan iyo waxaan o dhan iyada daraaddeed baa isku qorxinayaa buu yidhi muslimka waa laga rabaa mar walba inuu nadiif ahaado gurigaaga markaad joogtid iyo suuqa markaad joogtid iyo meel walba inaad nadiif ahaatid ayaa laga rabaa maxaa yeelay diinka islaamkaaba nadiifa diinka islaamka ayaa ku amraya bara ibnu casib waxa uu yidhi nebiga ilaahay sala allahu calayhi wasalama waxa uu ahaa dherarkiisu dhexdhexaad buu ahaa buu yidhi labadiisa garab way kala fogaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam xoog buu lahaa timadhaa dheer buu lahaa nebigu oo dhagaha soo gaadha waxaan arkay buu yidhi mara cas isaga oo xidhan lam ara shay-an qad axsana minhu oo kaga qurux badan maan arag isagoo labisa nebigu ayaan arkay sala allahu calayhi wasalam waaan saas u labisanaya nebigu waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam man kaana lahu shacar qofkii timale falyukrimhu ha hagaajiyo timiis ha feedho ha qurxiyo ha u maydho ha qurxiyo buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam timiisa ka shaqeeyo ha nadiifiyo yani islaamku u ogol yahay inaad isnadiifisid waa waajib inaad isnadiifisid wasakida inaad ahaatid ood haweenayda ag fadhidid maaha caaisha waxay tidhi waxaa nebiga u dooran jiray markuu ixraamanayo biatyabi maa ajid cadarka ugu udgoon een hayo ayaan u dooran jiray nebi u udguusan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray nebigu xubiba ilaya min addunya adduunka waxaa la jeclaysiiyey aniga annisaa dumarka waatiib iyo cadarka wa jucilat quratu cayni meesha indhaha aan ku qaboojistana waxaa laga dhigay fi salaa salaada saasuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam uu cadarka jeclaa nadaafad jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu samaystay khaatam fargal buu samaystay oo lacaga markaasay dadkii wala samaysteen markay arkeen nebiga oo khaata fargal wata ayay dadkii wala samaysteen nebigu saasuu ahaa calayhi salaatu wasalaam haweenadiisu fargalkiisay taqaanay quruxdiisay taqaanay cadarkiisay taqaanay wuu isqurxin jiray wuu feeran jiray ciddiyuu iska iska goyn jiray nebigu nadaafad socota ayuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu yidhi toban shay fitrada weeyaan shanabta uu qofku yareeyo u gooyo garhkiisa uu sii daayo cadayga isaga oo sandaadsado oo biyaha ku maydho sankiisa ciddiyuhu iska guro meelaha laalaablaalaabka uu aada u maydho kilkilada timaha ku yaala uu iska guro iyo timaha hoose uu iska xiiro waa fitra waa waxyaalaha la rabo qofku inuu ku dhaqaaqo markuu haweenkiisa la joogo iyo marka kaleba ninkii dhowr dumara leh waa inuu dumarkiisa u cadaalad yeelo cadaalad waa inaad u yeeshid nacam waxaa laga yaabaa mid inaad aad u jeceshahay siduu nebigu dumarkiisa uu caaisha ugu jecla calayhi salaatu wasalaam jacaylku waa mid ilaahay uu ma haysta aduu iskuma haysid laakiin adu waxaad haysaa nafaqada cadaaladda kale ee maadiga ah ayaad haysaa lacagta iyo waxaasoo dhan tan boqol faradaa siisa tanna boqol faransi cadaalad yeel cadaalad dumarkaaga u yeel nebigu waxa uu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam man kaanat lahu imra'ataan ninkii laba haweena le famaala ilaa ixdaahumaa ee mid u leexda tan uma wax siiyaa tan uma wax ku guraa tan uma saalaa ugu iibiyaa tan miskiin ka badhba ku fadhiisataa shaqada iyada looma uma aaba yeela tan tan uma aada u jeceliyo wuxum siiyaa mid buu u leexday waxa uu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam jaءa yowma alqiyaama wa axadu shaqayhi maa'il wuxuu yimaadaa maalinka qiyaamaha isaga oo dhinac dhinacayaashiisa u dhinac qalooca buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam yani qiyaamaha dadku saasay imanayaan isagu qaloocaa haweenaybu u qaloocday haweenaybu u leexday saasuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalam nebigu xataa markii dagaalka u gelayo haweenkiisa wuu u qori tuurayy wuu u qori tuuray yaad yaad raaci maanta dumarkaasoo dhan wuu qori de qorigu u soo baxo ayaa raacays nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ilahay waxa uu leey fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida hadday cadaalad darni aad ka cabsanaysaan inaad cadaalad la iman weydid mid ku eekow nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa u qaybin jiray xataa waxa uu hayo uu u qaybin jiray heblaayo intaa ugeeya heblaayo intaa ugeeya laakiin jacaylka uu mid jecel yahay wuxuu odhan jiray allaahuma hada qasamii fi ma amlik falaa takhudnii ama falaa talumnii riwaayo kale fima laa fii ma tamliku walaa amlik ilaahayow waxaan mulkiyo anigu maadiga shayga maadiga een mulkiyo ilaah waan u cadaalad yeeli laakiin qalbiga jacaylka inaan mid u yaro leexdo ilaahu taa adigaa mulkiya ilaahu taa ha ii qaban ayuu ohan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam idan dumarka in lala mucaamaloodo oo si fiican loola noolaado oo la baro waxa weeyaan waa fan waa shay u baahan barasho u baahan haweenaydaada seed ula qosli seed ula kaftami seed ula socon yacni ninku inuu xataa mararka qaarkood intuu wax yar usoo hadiyadeeyo uu yidhahdo xabiibi waan ku jeclahay waa kan waa hadiyad waa yaro farxad waa shay weyn waa arrin wanaagsan waa kelmad wanaagsan ood haweenaydaada aad ku tiri dulmiga maanta dumarka haysta waxa weeyaan waa xaaraan weeyaan wallaahi waa xaaraan inay miskiintii guriga um fadhido kambarka um intaad u dhigtay aad la kaftami weydid aad wax siin weydid aad u qosli weydid aad ma aragtahay hadal wanaagsan aad ku oran weydid aad wax la qaban weydid la shaqayn weydid waa dulmi weeyaan waa dulmi cad oo qiyaamaha lagu weydiinayo mararka qaarkood la bax la soco meelaha gee yaro shishirsiiy ceeb ma ah ceeb ba haweeneyda inaad suuqa la martid ma ceeb ba ceeb ma aha ma aha de mar walba inaad weydid ma aha mararka qaarkood yar hawada u bedel taa weyan waa fan waa habka islaamku uu rabo ninku inuu haweenaydiisa ula dhaqmo inaad haweenaydaada ula dhaqantid ayaa la rabaa toddobaadka dambe mise kakasii dambeeya idhahdaa ka kasii dambeeya ayaan ka hadli doonaa ragguna maxay leeyihiin aragna dumarka see dumarka loola dhaqmaya waan aragnay toddobaadka dambe ayaan xagga ka qaadi doonaa hadduu kakasii dambeeya hadduu ilahay yidhaahdo وجزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته